waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal kun iyo sagaal boqol iyo soddonnadii inkastoo ujeeddooyinkii gumaystayaasha uu reer miyiga soomaalidu reer magaalkeeda ka hor dareemay haddana qayladhaantii ismaaciil mire faarax nuur iyo raggii la garaadka ahaa cidle iyo dhaga awdantoona kuma dhicine bandarada intii ku dhaqnaydna halhaleel bay ku gaadha gubaabadoodii qotada dheerayd baa in yar mooyee dadweynihii danaqday si gaar ahna waxay u taabatay ganacsatadii yaryarayd ee magaalooyinkii iyo tuulooyinkii markaas abuurmaayey macdaarada ka bilaabay waxay kaloo danaqday haddiibana wax ku qaatay shaqaalihii rayadka ahaa iyo askartii maamulada shisheeyaha u shaqaynaysay dhanka kale dalmareennadii iyo badmaaxyadii soomaaliyeed ee maraakiibtii dhuxusha ka xoogsan jiray ayaa qaarkood dalka dib ugu soo noqday markaasna dareenka ummadda dhaqaajiyey waxay uga sheekayn jireen carro edeg waxyaabihii ka socday gaar ahaan halgannadii ka dhex aloosnaa dadyowgii la gumaysanayay ee afrika iyo aasiya ku dhaqnaa iyo kuwii iyaga gumaysanayay ee yurub ka soo doolay taasina waxay dhashay in dadweynaha soomaalida laga bilaabo ururo qaarkood hubaysnaa qaarkood kalena ay door bideen inay si nabdoon wax ku doonaan inay adeegsadaan siyaasad qabow oo aan gacanka hadal lahayn ayna ku soo coshadaan dalkooda iyo dadkooda gobonnimadii la weysiiyey markii badaha shishadooda inta looga soo duulay la qabsaday lana qaybsaday tusaale ahaan ururadaas kuwii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo soddonkii midkii jabuuti lagu abuuray ee cali bahdoon madaxda u ahaa kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo soddonkii kii berbere lagu aasaasay ee xaaji faarax oomaar uu hogaamin jiray iyo kii la magaca baxay aljamciya alkhayriya alislaamiya ee isna kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo afartankii jabuuti ka hirgalay rag allaha u naxariistee maxamuud xarbi ka mid ahaana ay dhidibada u taageen iyada oo weli ay colaadda dagaalkii labaadi aloosan tahay ayaa bishii may kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii waxaa xamar afka isku gashaday dhallinyaro saddex iyo toban ah oo kala qolo iyo kala degaan ah asii soomaalinimo isu keentay calikaar ganacsadihii la odhan jiray dukaan uu afarirdoodka ku lahaa waxay ku shiraan oo ku shawraanba taalada boqor umbeerta brimo ee aan halkaas ka fogayn waxay hoosteeda iyaga oo dhuumasho ah inta ku ballamaan ay isku waraystaanba ugu dambaystii ayay u suuro gashay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah axdi qoranna leh kii geyiga soomaalida ugu horreeyey waa markii hore ururkii ay ku magacaabeen naadiga dhallinyarada soomaalida markii dambese magaca swel ama leego taariikhda ku galay waa ururkii ujeedooyinkiisa ay ugu waaweynaayeen xoraynta iyo midaynta soomaalida geeska afrika ay qodaba qayb meel ku haysato iyo qorista af soomaaliga waxay ahaayeen ujeeddooyinkii loogu bogay ee muddada labaatanka sano ku dhow ay ku taabeen taageerada buuxda ee dadweynaha taasoo ku timid waxbaristii siyaasadeed ee guud ahaan ay soomaalida ugu dadaali jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka ay ugu kaceen in kooban mooye tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtay muddo gaaban bay soomaalidii isku calool ku noqotay geeska afrika kobay kaga noolaydba leegadii ayaa isku uur ka dhigtay edayo kooban oo la ysku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran waa gobonnimo ama waa calan ama waa qarannimo ama waa midnimo gumaysigu dalka kor buu ka xukumaaye xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya markuu doonana fadhiisiya isaga ayaa ummadda oo idil dubaaqa ugu riday qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin asaaggeed wixii ka reebay ee in la gumaysto baday mar qura intay doodaas wadar ahaan u aamintay ayaa muddo dheer waxaa geyigii gabaabsi ku noqday cid soomaali mooye reer hebel sheegata taana siday ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga qudhooduba daacad ka ahaa wixii ay dadweynaha u sheegayeen waxay rabeen iyaga oo isku duuban inay cadowga ka xoroobaan waxay rumaysnaayeen ummad kala qaybsani inaysan gob noqon karin sidaa daraaddeed bayna halkudheg waxay uga dhigteen kani waa ugaas kani waa addoon waa inaan ilownaa shirkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa leegada iyo soomaalida taageeri jirtay dhaqan u ahaa inay mar walba soomaalinimo iyo midnimo isku goobaabiyaan istaakulayn dhexdooda ah inay isku tirtirseeyaan iskuna dhaarsadaan cadowga gumaysigooda u ooman in la dagaalankiisa ay isku duubni ku galaan mararkaas oo kalena intay sare joogsadaan ayay si wada jira waxay ugu heesi jireen xilligii gobonnimo doonka heesihii soo baxay tii ugu caansanayd heestii cali mire ee tuducyadeeda ay ka mid ka ahaayeen soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiinna taag daran taageera weligiin idinkay isu tookhahayoo idinkay isku taamahayee aadanuhu tacliin barayoo waddankiisii taageer turdo geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan ma dhulkaas dhan ee tegay baan midna dhagax u tuurayn hadda waxaan la taahaayoo togoga uga qayrshaa nin dhulkiisii cadowtaaboo u tol waayay baan ahay hadda waxaan la ooyaayoo ilmadu iiga qubataa ikhtiyaar in loo diido la addoonsadaan ahay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo